saamu'eelkii labaad cutubka sagaalaad markaasaa daa'uud yidhi war reerkii saa'uul wax ka hadhay ma jiraan aan yoonataan aawadiis ugu roonaadee reerkii saa'uulna waxaa halkaas ka joogay addoon magaciisa la yidhaahdo siibaa oo isagii bay daa'uud ugu yeedheen boqorkiina wuxuu ku yidhi masiibaad baad tahay oo isna ku yidhi haa waan ahay anoo addoonkaaga ah markaasaa boqorkii yidhi miyaan reerkii saa'uul wax ka hadhin aan ilaah aawadiis ugu roonaadee siibaana wuxuu boqorkii ku yidhi waxaa ka hadhay wiil yoonataan dhalay oo cuuriyaan ah kolkaasaa boqorkii isagii ku yidhi xaggee buu joogaa siibaana wuxuu boqorkii ku yidhi wuxuu joogaa guriga maakiir oo ah inaca mi'eel ee deggan loodibaar markaasaa boqor daa'uud u cid diray oo ka soo kaxeeyey gurigii maakiir oo ahaa inaca mi'eel oo ku yiil loodebaar dabadeedna waxaa daa'uud u yimid mefiboshet oo ahaa ina yoonatan ina saa'uul oo intuu wejiga u dhacay ayuu u sujuuday kolkaasaa daa'uud yidhi war mefiboshedow oo isna wuxuu ugu jawaabay way kan anoo addoonkaaga ah markaasaa daa'uud isagii ku yidhi ha cabsan waayo xaqiiqa waxaan kuugu roonaan doonaa aabbaha yoonataan aawadiis oo weliba waxaan kugu celin doonaa dhulkii awowga saa'uul oo dhan oo miiskaygana had iyo goor waxbaad ka cuni doontaa oo isna intuu u sujuuday ayuu ku yidhi bal maxaad igu aragtay anigoo u eg eey dhintay anoo addoonkaaga ahna maxaan ahay markaasaa boqorkii wuxuu u yeedhay siibaa oo ahaa saa'uul mid idinkiisii oo wuxuu ku yidhi kulli wixii saa'uul lahaa iyo wax alla wixii reerkiisu lahaa oo dhan waxaan siiyey wiilkii sayidkaaga haddaba waa inaad dhulka u fashaan isaga adiga iyo wiilashaada iyo addoommadaaaduba oo midhahana waa inaad gudaha soo gelisaa si uu sayidkaaga wiilkiisu u helo wax uu cuno laakiinse sayidkaaga wiilkiisa mefiboshet ahu mar kasta wax buu ka cuni doonaa miiskayga haddaba siibaa wuxuu lahaa shan iyo toban wiil iyo labaatan addoon markaasaa siibaa wuxuu boqorkii ku yidhi wax alla wixii adoo ah boqorka sayidkayga aad igu amarto anoo addoonkaaga ah ayaan u yeelayaa oo boqorkiina wuxuu yidhi mefiboshet wuxuu wax ka cuni doonaa miiskayga sidii mid boqorka wiilashiisa ka mid ah oo mefiboshetna wuxuu lahaa wiil yar oo magaciisuna wuxuu ahaa miikaa intii siibaa gurigiisa joogtay oo dhammu addoommay mefiboshet u ahaayeen mefiboshetna wuxuu degganaa yeruusalaam waayo wuxuu had iyo goor wax ka cuni jiray miiskii boqorka oo labada cagoodna cuuryaan buu ka ahaa